ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke ayaa sheegay in dowladda iyo maamul goboleedka jubbaland ay heshii ku heshiiyeen in la xaliyo cabashooyinka ka taagan dhismaha baarlamaanka maamulkaasi iyo sida loo qaybsaday ra-iisul wasaaraha ayaa hadal ka sheegay magaalada kismaayo oo uu maanta booqasho ku tegey saare cabdi axmed ayaa warbixinta inoo haysa booqashada ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku tegay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku welinaya qaar ka mid a golihiisa wasiirada waxaana markii uu gaaray halkaasi ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid uu sheegay in ujeedka socdaalkiisa uu qayb ka yahay xal u helista isfahamwaaga dhex yaala maamulka jubbaland iyo beelaha deegaanadaasi ee ku salaysan hanaanka dhismaha baarlamanka maamulkaasi ra-iisul wasaare sharmaarka ayaa waxa uu sheegay inay jiraan guddiyo ay doonayaan inay arrinkaasi u qabtaan si ay usoo dhiraandhiriyaan xaaladda isagoo la hadlayay warbaahintana kulankooda kadib waxa uu yidhi waxaa runtii aad iyo aad soo dhaweyn u ah inaan ku heshiinay mawaadiin dadkii cabashada qabay in arrintooda la galo baarlamaanka cabashadii ka timid in arrintooda la galo wax allaa wixii lagu qancin karo ama tiro kuraas ha ahaatee ama baarlamaanka lagu soo kordhiy ama muraanka lagu dala ha ahaatee in runtii maaragtay la sameeyo ol guddigii oo aan annaga dowladda dhexe aan magacaabnay ay halka yimaadaan ay diweyni sameeyaan insha allah la fadhiistaan maamulka madaxweynaha wasiiradiisa iyo maaragtay ay arrintaas kala xaajoodaan xal waara in laga gaaro arrintaan hadii la yidhaahdo waa runtii aad baan usoo dhaweynayaa yani qaabgaladka meeshaan maanta ka dhacay waa rajaynayna insha allah arrintaan in hore looga socdo dalka inta dhiman ee hadda u baahan dhismaha maamul goboleed in loo sameeyo waxaan rajaynaynaa hiigsi labada kun iyo lix iyo tobanka insha allah in jubbaland iyo gobolada hadda la dhisay iyo kulli puntland ay qeybleeda xaqada ka cayaari doonaan wadatashigeeda iyo meesha looga baxay iyo falka maaragtay si lamida taasi ayaa waxa uu sheegay inay doonayaan inay dib u eegis ku sameeyaan tabashada beelaha deegaanadaasi madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe waxaan aada ugu faraxsanahay in waxaa laga hadlayaa yahay war bal xaaladda soomaaliya ay ku jirta guud ahaan iyo arrinta gobolkan iyo bal inaan arrimo badan ka wada hadhalalay mabdi-iyanna waan isla qaadanay wixii bal soomaaliya hadda maanta lagu badbaadin karaya in horey loo dhaqaajiyo waxaa ka mid ahayd iyadoo ay jireen cabashooyin matalan ka jirtay jubbaland iyo baarlamaankeeda iyo dad wax sheeganayay waxaan isla qaadanay inaan cid kastoo wax sheeganaysa diyaarunaha inaan la isqarxiyo guddiyadii labada dhinacna ay wada fadhiistaan laga wada hadlo bal cidda wax tabanaysa iyo meeshay ka tabanaysa iyo xaaladday tahay aanan diyaarunaha inaan qof kasta lagu qarxiyo wixii uu ku qancin karayo wax xuquuq u leeyahay maamulka jubbaland ayaa dhismihiisa baarlamaanka waxaa hareeyay buuq badan oo ka imaanaya beelaha deegaanka waxaana ugu dambeyntii taasi ay sababtay in xubnaha baarlamaanka ee federaalka ee magaalada muqdisho ay qaadaan cod diidmo ah oo lagu diido sharci ahaanshiyaha baarlamaankaasi waxaana taasi ay soo dadejisay khilaaf soo kala dhexgalay dowladda federaalka iyo maamulkaasi taasoo dib u xalintiisa haatan la doonayo waa tahay aada iyo aad ba umahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo koobaysay warbixintaas ku saabsaneyd booqashadii maanta ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu ku tegey magaalada kismaayo